عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا قال هدو يداه المشرك قال كي cinda almowti dhimashada agteeda iyo waqtigaa uu dhimanayo laa ilaaha ila allahu oo adigu bal shahaadadii uu laba yimaado maxaa xukumkiisu noqonaya wax ma u taraysaa taasi oo ma anfacaysaa waqtigaa xaaladaa uu kuba jiro mise ma anfacayso halkan imaamku raximahu llahu tacaala dee usluubkana weyn badan waan soo aragnaybe idaada jawaabteedii lamuu iman oo dee muu odhanna waxbay u taraysaayo yanfacuhu daalik lam yanfachu daalikana taas muu odhan xadiidna waa inoo soo socdaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh adeerkii isagoo dee xaaladaasoo kale ku sugan uu ka dalbay inuu laa ilaaha ila allahu yidhaaho bal taas oo taasi ay keenayso inay wax u tarayso ay anfacayso markaa wuxuu u jasmin waayeyna way idhaahaan ee waxaaba suurtagala in la idhaaho xaalada waqtigaas waaba shafaaco khaasoo rasuulka ilaahay u gooniyay inay tahaye ama dee tafsiil bay leedaho kolley tafsiilka way leedahay waana si ay raajax yeelaan oo haddii uu ruuxu waa dee mowdkii waa ama waqtigii uu dhimanayo waaba dhow yahay ee laakiin muu gaadhin xaalo sawq ama xaalo naftiisa ay gurmayso oo ay socoto amuu gaadhin taasoo kale dee waqtiga towbadna way u furan tahay hadduu towxiidkii laba yimaadona way anfacaysaa laakiin haddii dee arrintu ay noqoto iyadoo naftiba ay kasii gurmaysa ay noqoto waa ka xadiidkii tirmid ahaa in allaha yaqbalu towbat alcabdi maa lam yuqarqir waxaweyn bal dee qur-aankana ay kuba sugantahay ruuxu hadduu gaadho xaalo suuratu kaafir aakhirkeeda iyo uu ka quustay dee nolol uu kaba quustay inaan dee iimaanku waqtigaa waxba u tarahaynoo kolley waa tafsiilka jira inta aan la gaadhin xaalada nasciga ee naftu ay gurmayso la gaadhin ee ka horeysa dee iminkana abu daalib waayo uu hadlayay dadkii buu la hadlayay waa u jawaabayo xaaladaa ma gaadhin haa way anfacaysaa haddii kaleo laakiin xaaladaa laba gaadho waqti albaabka toobaddu ay xidhantay la gaadho markaa waxba uma tarayso towxiidku waqtigaa laba yimaadaa si aan towbadiisaba horkaa loo aqbalahayn xadaanaa isxaaqu qaala ahbaranaa yacquub bnu ibraahiima qaala xadaanii abi can saalixin can ibni shihaabin qaala ahbaranii saciid bnu lmusayibi can abiihi anahu ahbarahu sanad kolley intiisa badan waan soo aragnay isxaaqna halkan hayru mansuubin weeyaanoo dee muu sheegin ilaa dhowr nin oo wada isxaaq ee la yidhaahna bukhaari sheekhiyey u yihiinba markaa halkan irshaadu saari iyo cumdatulqaari labadaba waxa ku sugan ama waa ina raahaweyh ama waa ina mansuur macnaa isxaaqani ixtimaal isxaaq ibnu mansuur oo labadoodaba yacquub way kaba wariyaan inuu isxaaq ibnu ibraahim yahay ama ina raahaweyna taasi waa ixtimaal oo labadooda dee mid kastoo la yidhaahna waa shardigii bukhaari waa sheekhii bukhaari shuruuddiisii waa buuxinayaayo taradudkaas ama tardiidkaa labadooda aan ku celcelinaynaa waxba xadiidkii uma dhimayo xaafidnu xajar halkan waxba ma lahino waayo xadiidka mar danbuu sharxi doonaa halkana in yaroo koobanbuu kaba hadloo tarjamadiiyo wixii kuba tacalluqsanba ah iyo alfaado yar muqadimada kitaabka kolley waa hadyu saari marar kala duwanna wax waan u laabanaan kaba soo naqlnaa khaatan waxyaalaha asmaad iyo kuba tacalluqsan ee asmaada un kitaabkuma koobne waa kitaab toban fasal kaba kooban oo kitaabkan intaanu fadxubaari alifin ayuu isaga dhowr sunood ka hor buu dhammeeyey waa kitaabna aada iyo aada u qayimo maqaasidii sharaxa guud ahaan ay kuba sugantahay waxaan alfaada qabashadeeda lahayn taasna fasal dhan oo gaarna loo madbaceeyey oo qariibkiisiina waa jira tafsiiru qariib alxadiid intay cuwan ugaba yeeleen dad gaar ay gaar u saareen oo kitaabba ay kaba dhigeen waa fasal marka fasaladiisa muhimka waxaa ka mid a walow toban kuwa ay kala wada daran yihiin bay kala wada dee wada muhim yihiin fasal bal waxyaalaha muhmalka ah macnaa asmaada san ah ee iyadoon mansuub ahayn dhacday kitaabkii kuba sugan ee muhmalka ah uu ku tatabuco bal si uu u caddeeyo cidda ay tahay marka dee axmedyad iyo isxaaqyad iyana way badan yihiinba isxaaq oo kale waa dheereeyahe laakiin dee ruuxii kitaabka uba laabmaya waa suurtagal hadduu israa u laabanaanu hore suuradeennan uba helin ee wuxuu eegaa isxaaqa marka uu dhigto ayuu sheekhyadan ka dambeeyo xuruuftii mucjamka ku tartiibiya halkan meelaha ugu dambeeya markuu halkaa isxaaqyada joogu kuba soo arooriya laakiin muxuu tiriyaa dee meelo malaa tobaneeyo ku dhow oo san ay kuba sugantaho abwaabteedii wada tilmaamaya baafulan iyo baafulan oo dee kitaabuljanaais ay kaba mid tahay oo uu tilmaamayo isxaaq akhbaranaa yacquub ay kuba sugan tahay marka intoodaba waa kala celceliyaayo halkan riwaayo abu cali ibnu shabuuye riwaayadiisa ayuu kaba soo naqliyay inay dhacday halkan xadaanaa isxaaq ibnu ibraahimo markaa taasi ay noo raajax yeelayso ina raahawey inuu yahay inta kale waan soo arki jirnay laakiin saciid ibn lmusayib ee musayib haddii la yidhaahna waa luqada waa jaa-ise laakiin ama dee marka la eego dabdiga ismiga labadaba way kuma baneeyaan walow la yidhaha saciid baa jeclaa in dee musayib la aqriyon musayib laba aqriyinoo taa wuu nici jiray oo markaa sidaasaan anigu uguma dhawaaqinba musayib musayib marnabe in saciid aabbihii baa halkan laga yaabaa imika inugu cusub yahay waa aabbihii waayo saciid kitaabka aada buu uguba badan yahay waa aabihiisan musayib ibnu xasnin baa la yidhaahaa waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida awowgiina waa saxaabi xasn waa reer bani maqsuum oo qoladii dee waliid khaalid ibnu waliid iyo reerkoodii weeye marka aabihiina iyo awowgii labadaba saxaabadii bay kaba mid yihiin mid isagu waa muslimatulfatxi mid baa ka yar horeeyey bal markaa aabbihiina waa ka xadiidkan iyo waaqacadanba waa joogay bal waa saxaabiya laakiin inankiisunbaa kaba wariyo dee kitaabkana waa inooguba sugan yahay oo waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida musayib awowgiina ama saciid awowgii oo musayib aabbihiina xasni baa la yidha bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo magacyada ee wixii aan yar ama taskiya ay ku sugantahiyo is-ammaan ama lafdigoodu aanu fiicnayn uu bedeli jiray oo ruuxii magac kaleabuu u bixin jiray oo waa taa xataa dumarkii dee barre iyo magacoodu ahaa waa kuwan mid juwayriye iyo zaynab iyo waxyaale uu kuba magacaabay magacyo kaleu bedelin jirtee xasnina waxay tilmaamaysaa qallafsani iyo adadayg waayo xasni meesha maxaa la yidhaha meesha dirida adag ee dhulkaa taasi baa xasni lagu magacaabaa markaasaa rasuulka ilaahay waa bedelay magaciisoo xasni ayuu yihi wuxuu ku yidhi sahal baa tahay sahal taasaan laakiin isagii baan raalli ku noqoda waqtiyadaa uu islaamay unbaabay ahaydo deetuu yihi laa uqayiru isman samaanihi abi magaca baa ii bixiyey anigu ma bedelayo saciid baa meela yidhaahaa famaa zaalat ilxusunatu fiina bacdu qalqalafsanidii weli way nagu sugantoo si unbaa way noogu sugantaa saciid yidhaahaaye bal waa xasnina waa saxaabi baan leenaha wuxuu yihi markaa musayib ibnu xasn anahu lamaa xadarat markay ku soo xaadirtay abaa aalibin alwafaatu geeridi macnaha waa dee calaamaadkii mowd ha muuqdeen laakiin waa waqti xayaatadiisuna ay mustaqar tahay aanu gaadhin waqti ay naftuba ka gurmayso oo ama ay dee waxa weeyaan te qaarkiisii dambe kasoo baxday intan sare uun bal ay kusoo ururtay aanu gaadhin xaaladaa dee ah qarqaradeen tooba laba aqbalayn muhayno waayo waxayna tusaysaba waa kanoo uu jawaabayaa su-aashii la weydiiye wixii la leeyahay hadalladiibuu celcelinaya markay kuba timi ayuu jaa-ah u yimi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa uba yimi fawajada wuxuu helay oo kaba soo horreeyey cindahu agtiisa abaajahl ibni hishaamin ninka dee cadowgii ilaah iyo cadowgii rasuulkiisaba ahaa rasuulkaana abaajahl kuba magacaabay abalxakam bay iyagu odhanayeen iyo wa cabdallaahi bni abi umayata bni lmugiirati waa nin kale oo waqtigii hore isaguna acdaadii aada iyo aada u cadowga badnaa dee colnimada badnaa rasuulka ilaahiy asxaabtiisaba kaba mid ahaayo ilmaadiriyiin abaajahl waa umu salama walaalkeed umu salama walaalkeed uma almu'miniin cabdillaahi bni abi umaya waxaana dhashay caatika bintu waxa weeye camatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam oo rasuulka ilaahayna ilmaarti bay ahaayeen laakiin haddana wuxuu ahaa min ashaddi acdaa'ihi ayuu waqtigaa hore ahaa laakiin mar dambe uu islaamay oo dee waa muslima fatxi maaha muu isaga uu ka horreeyo rasuulka ilaahay isagoo malaa raabiq iyo meelaha soo socda ayaa isaga iyo ninkii kale ilmaadeerka ruma ahaayeen laakiin haddana cadaawadiisu ay aad iyo aad uba badnayd ee bal shaacirkii qureyshyada soo gebayayay abaase in badanna uu jawaabaya xasaan ibnu thaabit abu sufyaan ibn alxarit ibni cabdilmudalib rasuulka ilaahay labadooda aba walaalaha ayaa halkaas iyagoo dee madiino kuba socdo bal adigu waqhtiyadaasay islaameen laakiin markii dambe dee labadoodaba islaamkoodu fiicnaa waxaan filayaaba cabdullaahi ibnu ubay inuu rasuulka ilaahay kaba hor dhintayoo in markii daa'if la xisaarinaya laba dilay haddaba labadan baa ag joogay markaasaa muxuu yihi qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam ila abi aalib iyagu way ag fadhiyaan bal iyagaa ka xiga rasuulka ilaahay baa deeta abi aalib ku yidhi yaa cammi adeerkayow qul waxaa tidhaahaa laa ilaaha ila allaahu dheh taas dheh maxalu sheegtuna halkan iyo inta intan weeye kelimatan bal waxaan ka bedelaynaa laa ilaaha ila allahu dibaan dee maxal ahaan uga bedelaynaa oo waxaa tidhahaa kelimo oo ah dee laa ilaaha illah waa kelimadii towxiidka walow ay kelimaad tahay kelimadaasoo ashhadu laka biha cind allaahi markaa kelima ahaantiinaan jumladana sifo ugaba dhiganayna nakiro weeye macnaha kelimadaasoo ashhadu laka aan markhaati kacayo oo biha kelimada cind allaahi ilah agti macnaa ilah agtiisa ayaan kugu doodi doonaa markhaataan kugu noqon doonaa ina towxiidkaa laba timi eh intaas ku dhawaaq taas buu yihi faqaala abu jahlin waa cabdillaahi bni ubay abi umaya labadoodii ag fadhiya cabdillahi bni abi umayana abti buu u yahay dee saasoo rasuulka ilaahay addadii baa dhashay baa nidhi iyo abu jahlin oo waxa weeyaan aayaadkan suuratu isra aakhirkeed ahaa ee ay lahayn lan nu'mina laka xataa tufajira lana min alardi yom bacdu aayaadkaa wada socdee ay tacjiis ugaba jeedeen bal ninkii maqaalada lahaa baabu ahaa markaa hore ee taase hadalkaa lahaa cabdillaahi bni abi umaya ayaa wuxuu uhi yaa abaa daalibin abaa daalibow atargabu ma waxaad ka jeedsanaysaa can millati cabdilmualibi aabbaha cabdilmualib oo dee sayidkii qureysheedba ahaa diintiisii miyaad ka nacaad ka jeedsanaysaayoo aada odhanaysaa dee waxa weeyaan tan aad kuba dhawaaqi falam yazal rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kama suulin yacriduha calayhi inuu u bandhigo kelimadii towxiidka wayacuudaani iyaguna way laabmayeenoo bitilka almaqaalati marka rasuulka ilaahay u bandhigaba iyaguna hadalkaasay ku celinayeen xataa qaala ilaa uu yihi abu aalibin aakhira maa kallamahum wixii macnaa waa asminadii hadalkiisa ama takliimkiisii weeye macnaa hadalkiisii uu la hadlay wixii ugu dambeeyey ilaa uu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib intaasaa hadal ugu dambaysay oo isagu wuxuu ku sugan yahay calaa millati cabdilmualib kolley hawada imika halkan ee waxaaba ixtimaala inuu cibaaradiisiiba ahay taas isagoo isaga sheegaya ee waxaa kaloo dee iyadana daahir ah in meeshu ay ahayd ana inay taasi isagaa kaba hadlayee laakiin halkan ruwaadda tasarufkoodii ay ta yidheen waa tasaruf aada u fiicanoo shaygu markuu shay mustaqbaxa ama aan fiicnayn uu yahay in naftii loo tiiriyo oo bal maalan taasi ma habboono oo bal waxa weeye waana dee kolley adab meel aan halkan ahaynba culimmadu ay kuba socdaana markay umuuro saasa kagaba xikaayoonayaan ana iyagu isu isnaadin ee cibaaradii iskaba duwaan waayo shaygii baan dee hadal fiican ahayn waxaan toosan ahaynbo marka ay yidhahaan waaba tasarufaadka fiican marka taana oo kale ee isagii wuxuu sheegtay inuu dee diinta cabdimudalib kuba sugan yahay waabaa waa diiday an yaquula inuu yidhaaho laa ilaaha illa allahu waana dhintay markii dambe walow dee markaa waxaan filaya isagoo dee nefi ku jirta rasuulka ilaahi uu kaba tegay oo maaha inuu isagoo rasuulka ilaahay ag jooga ay naftu kaba baxday oo xadiidkii bacda asxaabi sunan ay wariyeen cali baa mar dambe uba yimoo kuwa lahaa ina camaka shaykha daalla qad maata oo isagaa warka u keeno adeerkaagii lunsanaa waa dhinto rasuulka ilaahay uu ku yidhi idab fawaarih orod u kac xaggiisoo aas uu ku yidhi bal markaa waaba an yaquula laa ilaaha illa allah faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi markuu taa diiday ee uu saas hadalkiisii ugu dambeeyeyna noqday amaa wallaahi amaad waa tii adaatu istiftaaxayd wallaahi baan ku dhaartee laastakfirana laka ilaah baan dembi dhaaf ku weydiin maa lam unha canka haddaan laykaa diidin oon lay diidin istikfaartaada dee waayo waa wixii bal maalan kollay aan waa dee cidna waan ka wada warayno an wixii uu taray iyo rasuulka ilaahay ama yelidiisii ha noqoto ama khaasatan waqtigan dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay lasoo diray ee kale la go-doomiyee lala coloobee la dhibay bal dee si u daafici jiray bal aan waxyaalo badan oo dadka kale lagu sameeyey aan lagu dhac ahayn ee waayo abi aalib daraaddeed iyo aan looguma dhici jirin bal markaa taasoo wuxuu uhi waan ilaah baan dembidhaaf ku weydiin doonaa haddaan lay diidin kolley cankana ruwaadda bukhaari barhkoodba waa kushmiihani riwaayadiisa qolooyinka kale maa khaasatan labadiisii rafiiqoo kale iyo maa lam unha canhu ayay riwaayadoodu ahaydoo canhu markaa istikfaarta aan lafdigan astakfirana laka aan kama fahmayno dee masar ahaanta ayay u laamaysaayoo maa lam unha haddaan layga nahyin anigoo lay diidin canhu istikfaartaas iyo inaan kuu dembi dhaaf dalbo waan kuu dembi dhaaf dalbi faanzala allahu tacaala fiih ilahay baa soo dejiyey maa kaana lilnabiy macnaa aayaddaa suuratu towba dee waanu inoo soo celcelin doonaa bal maalan taas ayaa ilaahay soo dejiyay ee arrintu ay tahay dee lafdigu wax dee u bannaan ma aha wax u habboon ma aha rasuulka ilaahay iyo dee asxaabtiisii oo kale kuwa mushrikiinta inay ilaahay dembidhaaf weydiiyaan intay ogaadeen dabadeed inay asxaab aljaxiim ay yihiinba ama ahlunaar ay yihiin bal taas bay ahayd oo dee markaas rasuulka ilaahay intaa hore hadduu istikfaar dalbe aayaddu markay soo degtay walow waqtigaa waqti ka dambeysay ay soo degtay iyada waxa weeye uma istikfaar dalbino ilaahayna subxaana wa tacaala dee istikfaartan ama dembi dhaaf dalabka nebi ibraahim kaba dhaco aabihii waqfir liabi inahu kaana min adaalliina iyo taas uu yidhi ilaah baa suuraddaasnu iyo halkan kuba caddeeyey inay ahayd intaanu ogaan inuu dee waxa yahay cadow ilaahay ama gaal uu nimo ku dhintay intaanu ogaano wakaa ilahi wamaa kaana istikfaaru biibraahima liabihi illaa can mawcidatin wacadaha ayaa ballanqaadkii markii hore uu ballanqaaday oo kale ee markii dambena waa oofiyey tii dambena markuu ogaaday waa ka beri noqdaybo markaa ruux mushrig ah ayankaan ilaah dembidhaaf looma weydiinayo looguma ducaynayo maqfiro iyo naxariis iyo taas kol haddii la og yahay inuu gaalnimo kuba dhintay taasi haban jirta waan u tegi doonaanee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddana umuurtaa uu lahaa daraaddeed shafaacadda isaga u gaara oo aan ahayn in dee cadaabkii laga saarayo cadaabkii waa ku daa'imayaaye laakiin cadaabkii laga fudaydiyey taasoo khaasi waa jirtayoo dee isagaaba ahwaanu ahlinaar cadaaban isagaa walow cadaabkiisa isagu isu arko inuu ahlunaarka oo dhanba ka ugu cadaab badan yahay bal taasna weeyaan waayo way noo dambaysaa iyadoo cabaas weydiiyey oo adeerkaas saasuu ku ahaaye bal maxaa yoo deeta weliba dee haddaan anagu jirin waa naar gunteed buu kuba jiri laaye in yaro intaa malaa raismagaadhadiisa iyo qadamkiisa hoose naar kaba haysa laakiin dee jirkiisa oo dhammi la wada gubanayo maskaxdiisu ay la faqfaqlaynayso taas baaba cadaabkiisa uu yahay ee waxyaalaha dee barhkood dhacda malaa kutubu siirana barhkood bay dhacday inuu cabaas wax ka maqlay isagoo waqtigaa shahaadanaya oo kale dee barhna ay kuma tegeen saa dee rag maalan daxlaani oo kale iyo rag lahaa daxlaani waa ninkan dee sharaxan jurumiyada lehe bal maalan taas oo kale iyo si wuxuu badbaadaya ama barhkoodba malaha risaalo ay taas qoreenba oo asna almadaali fi najaati abi aalib waxyaalahaas wax asal leh ma aha waa wax waa kan nooskiisanba adigu xaaladiisu ahayde waa akhbaar aan la ictimaadsan karin uun waxyaalaha ay kaba dhaqaaqeene ma aha dee arrintu taas rasuulka ilahi noo caddeeya axaadiisna ay nooguba imanaysa wey marka arrinku muxuu noqonayaa ruuxii mushrigaha haddii uu xaalad nasci uu ku sugan yahay dee towbo iyo umuurahan iyo waxba taasi waxba uma tarayso laakiin inta ka horeysa haddii waa shahaadadii dhammayd laba yimaado ama uu dembigiisii ruuxuu kaba toobad keeno ha toobadii albaabkeedii lagama xidhinoo way u furanta oo laga aqbalaya baabuljariidati cala alqabri baabu wadci ljariidati waa jariidada waa laanta khaasatan laamahan timirta geedkeeda ah marka waxaan dee yar dhaadheeree caleenteedoo kale laga gooye ushan dheere ay soo hadhay taas baa jariido lagu magacaaba waayo dee inay liannaha juridat canha alkhuus oo kale waxaana khuus bay idhaahaan dee ad caleen waxeedan yar dhaadheerba ee caleenteedoo kale ah bal maalan taas in haddaba in jariidadii dee ama geed kaleba haba noqoto markaas ee dhigitaankii la dhigaye qabri korkii la dhigaye bal xukunkiisa miyay taasi mashruuc tahay oo la dhigaya oo wax jidaysan miyay tahay mise dee xadiidkaynu dahaarana kusoo maray isagana halkana uu kuma soo celin doono rasuulka ilaahay laba qabri oo la cadaabayay laba laamood uu ku kala taagay waa arrin rasuulka ilaahay un kuba khaas haydna isagaa ogaa cadaabtaasna oo loo kashfiyey waana shafaacadiisa iyadoo waa wax isaga u khaaso umuuraha lama duldhigayo bal taas buu baabkeedii yahay wixii kuma tacalluqsanaayo baabu ljariidati cala alqabri baabu wadci ljariidati cala alqabri wa awsaa uu dardaarmay buraydatu buraydatu bnu lxusayb alslamiyu waa ninka cabdillaahi bnu buraydahan aan kitaabkana inoogu soo noqnoqdo dee saxaabigii dhalay weeye aabbihii weeye maantaba uu inoogu jiri doonaa insha allah casharka cabdillah inankiisu isaguna malaa dhulkaasin khuraasaan iyo xaggaasuu kuba dhintay wuxuu ku dardaarmay an yujcala in la yeelo fii qabrihi qabrigiis fiida bimacnaa calaa baabaan kaba dhigaynaa waayo ruwaadda bukhaari barhkoodna halkan calaa way yidhaaheen barhkood baa yar kala farqiya macno ahaan oo fiidan ka dhigasi waxa qabriga dhexdiisa la gelinaya laakiin waxba taa uma baahnin bay la tahay ee waxa weyaan qabrigiisa korkii dee halaguma taage jariidataani laba laamood oo kuwaasa in la dhigo ayuu kuba dardaarmay waa saxaabigaasba isagoo ku dardaarmay dee kolleyna dardaarankiisaas sida xadiidka inoogu soo socda waa dayasho rasuulka ilaahay kuwa dayanaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu laba jariida ama qusni uu kala jeexayba laba qabri uu ku kala taagay sayn horena usoo maray iminkana inoo soo socota bal taasba weeye bal waa saxaabiga cid kaleo asxaabtii rasuulka ilaahay ka mid ah oo ama arrintan ku camalfashay ama ku dardaarantay lama hayo ee bal saxaabiga baa isagu waa iqtidaa binabiyi sala allahu calayhi wasalam ayuu taa yeelay bal xadiidkaasna wuu inoo soo socdaa wuxuu hi markaa musanifku warra-a wuxuu arkay ibnu cumara radia allahu canhuma fustaadan khaymad ama fustaad buu ku arkay calaa qabri cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni abi bakrin qabrigiisii faqaala wuxuu yidhi gulaamna waa ag joogay insichu ka saar meesha oo dee ka furfurba khaymadan oo siib yaa hulaamu hulaamow oo kollay dee addoon baanu ahaa waxaan loo diray hawshan oo bal maalan ilaalinayayna fa inamaa yudiluhu wuxuun baaba u hadhaynaya camaluhu camalkiisa waxba tani uma tarayso camalkiisa u hadhaynaya bal kollay janaaisi dhexdeeda intan kuma soo soconay waa xasan ibnu xasan ibnu cali waa ti aynu soo maray haweenay uu qabay inay khaymad ama fustaadkaas oo kale fustaadna kollay luqooyin kala duwan bay usoo noqniyaanoo fa-doo saddex xaraka yeelata halkaa da-da oo ta loo bedelo oo kale iyadoo kolkol siinta iyo da-daas ama waxa weya layskuba idqaamo fusaaduun ay noqotoiyo balawaya laakiin waxay leeyihin waa baytun min shacar dee inta badan waa waxii reermiyigoodu dhisan jiray laga yaabaa dhogor iyo waxyaalahaas khaymad kaba samaysan waa khaymadii uun markaa qabrigii ay ugu hadhaynayeen taasba iyadoo haweeneeda waynu soo mar sanad dhan inay dee taasi waxa weeyaan kaba dul dhisnaydba qabrigii odaygeedaoo markii dambe ay furfurteenna aynu soo maray labadii haatif ee isu dhawaaqay waxay isugu jawaabeen matanka kitaabkan kuma soo maray bal tanna waxay waa cabdiraxmaan ibnu abi bakr caaisho walaalkeed weliba shaqiiq ahaa weeyo murumaan baa wada dhashay markii waa meel aan maka ka dheerayna waa lagu aasay cabdiraxmaan ibnu abi bakrin markaas baa adigu malaa haweenadiisii haba noqoto riwaayad daciifa waxaaba kuba timi laakiin taas dacfi baa ku suganoo ruux aan la magacaabin baa meesha jire caaisha markii aaska laga dareeray intay sooba martay inay balkan ay waxa weeyaan tan iyadoo ay amartayna e bal waxa weeyaan waa la amray uun ninkan qulaamkaana waa la amrayo waa loogu hadhaynayo qabrigiibaa saa laga dul dhisay ibnu cumar muxuu yihi insicu yaa ghulaam waa kaas ghulaamow ka saar meeshanoo waxaan siib oo furfur oo ka qaadba fainamaa yudiluhu camal macnaa waxa weeyaan wax loo hadheeyaa ina waxba uma tarayaan wax kaloo lagu sameeya waxba uma tarayaan waxa u hadhayn waxa waxu taraya waa camalkiisi saalixawn wax kaloo waxu tarayaa ma jirto baabku baabuljariidati cala alqabri ahaar kala duwanna uu inoo soo yar wadaa oo dee u yar baahan un bal markaa munaasabada ay baabka la leeyihiin aljariida cala alqabri marka la eego khabar in aharkan ibnu cumarna wax dee bal maalan jariido qabri la duldhigay iyo ama lagu taagay iyo waxyaalahaasi kumay sugnayn halkan waxay aimadu leeyihiin raximahum ullahu tacaala mala dee burayda waa ta aan soo aragnay oo xadiidka cumuumkiisu ku xambaaray ka inoo dambeeyo waa kan isagiiba ku dardaarmay isagoo rasuulka ilaahay ku dayanayo waa inu cumuum kaba dhigay oo ay tahay inay wax tarayso oo laantaa qoyan haddii laguba taago ay wax tarayso aanay labadaa qabri khaaskuba ahayn waa saas laakiin aharkan wuxuu usoo arooriyey ibnu cumar waa isagoo bal maalan leh oo tasarufka bukhaarita kaba muuqato weeye imanka uu soo qaatay dee kol hadduu yidhi inamaa yudiluhu camaluhu markaa wax kaloo lagu taago macnaa laan lagu taagay iyo waxyaalahaasiya waxba uma tarayaan waxa waxu tarayaa un waa camalkiisii kaas kaasunbu ama ku dee waxa lagu cadaabayaa ama isagii anfacaya marka waa isagoo bukhaari raximahullahu tacaala imanka halkan dooranaya arrintaasi waa tasrifkiisa sida kaba muuqda arrinkan ah laantii uu rasuulka ilaahay ku taagay labadaa qabrie inoo dambaysa bal xikmadeedan aan arki doono inay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba khaas ahayd ee wax bal maalan in dadka kale ay la wadaagsanayeen camalfalkeeda aanay ahayn oo saxaabadna kumay camalfalin bal saxaabigan mooye n rasuulka ilaahay wuxuu qabriyadaa ka ogaa iyo intan uu yidhi ilaa muddadaas aanay engegin inay baltan ay bal waxa weeyaan cadaabkii laga fudaydiyaan rajaynaya waxaan rasuulka ilaahay uu xaggiisa un mooyaane cidi kaba ogaan karinoo markaa bal arrintaasi inay khaas ahaydoo tanna isinaas ama usoo qaatayoo ibnu cumar muxuu kaba dhigay waxa waxu taraya inuu camalkiisa yahy laakiin wax kale oo ama la duldhigo deynay iyadana waa laga dultaagaye inaanay waxba u tarahaynoo halkan weeye tu usoo qaatayba weeye fa inamaa yudiluhu camaluhu de aduu markii dambe uu kaba saaro malaa waa isadadkeeye ninkii oo yidhi mawlaadaydii baa waada dili doontaa may garaaci doonto markaasuu yihi may kaba saaro adigu laga foqaad meeshii wa qaala khaarijatu bnu zaydin wuxuu yidhi khaarijatu bnu zaydna waa taabici fuqahadii madiine toddobad ahayd kaba mida khaarijatu bnu zayd ibnu thaabit waa toddobadii reer madiina ee fuqahadii alfuqaha asabca ayuu kaba mid yahay aabihina waa saxaabigii jaliilka zayd ibnu thaabit wuxuu yidhi ra-aytunii waan is arkay macnaa waa ra-aytu nafsii weeye waxaa naftaydii arkay oo labadan damiiree midna uu yahay kaa marfuuca midna kaa mansuubka maxal ahaan wax keliya ku wada dhacayaanoo dee hore aynuu soo marree waa khasaais afcaal lqulub suu sheekhu halkanba leeyahay raximahu llahu tacaala waa laba damiir oo shay keliya ku wada dhacaya waayo afcaasha kale labada damiiree ficil israaca waa inay laba wax ku kala dhacayaan dee midna waa faacilkii midna waa mafcuulkii markaa laba kala duwan weeye laakiin kuwa imanka san oo kale waa khasaais afcaal lqulub siduu sheekhuba kaba cabiray ee macnu waa maxay ra-aytu nafsii taas weeye afcaal qulub bay khasaaisdooto macnaa umuurahani ay kaba dhacaan waxaan se arkay walxal naxnu anagu shubbaannu aan dhalinyaranahay fii zamaani cuhmaana radia allahu canhu cuhmaan ibnu cafaan waqtigiisii waa khilaafadiisii waqtigaasu isagu dhalinyaro ahaa wayn dee waana dhalinyaro waaweyn maaha saase waa nimankaa iska korayy adigu dee yarub buu haayo kuwa meelaha xabaali ka boodboodaye say noo soo socotee waina ashaddanaa ka noogu adag ee noogu dheer weeye wahbatan xagga bootitaanku alladii kii uu yahay yasibu boodayay qabra cuhmaan ibni madcuun cuhmaan ibni madcuun qabrigiisii xataa yujaawisa macnaa waxay u ciyaar tegayeen xabaalii baqiic bay u ciyaar tegayeen dee markaa ciyaal yaryarna markaa ama ha ordeen ama ha boodboodeen ama waxyaalaha waa dee arrintii oo markaasaa wuxuu leeyahay ninka noogu booto dheeri muxuu ahaa ninka qabriga cumaan dusha ka mara qabriga cumaan madcuun cumaan madcuunna waa tii aan soo marray saxaabiga hore waa dadkii awaa ishii lagu aasay baqiicba kaba booda ayuu ahaa kaaswaa taasaansa aragna bal baabku kolley waa umuuro aahaartuu soo yar arooriyay waa dee diqadii fahamkiisa iyo dee istimbaadkiisii dheeraa oo bal maalan imaka halkan wadculjariid cala alqabri baan haynay markaa kolley qabrigii haddii wax la dul dhigana dee waxaani wax yaroo murtaficoo sarreeyay laantii noqonaysaayo waa qabrigii oo wax lagaba sarraysiiyey bay kolley taasi noqon halkanna wuxuu usoo qaatay haddii dee bal maalan qabrigii dhulkii lagaba kiciyo eeg maaha wax dheer taabuud lagama dhisin qubad lagama dhisin ee dee waa ciiddii ama daadkii iyo waxyaalaha meeshii ha lagaga celiya ama saase qabrinimaha loo argar ha looga baydhabe ciiddiisii baaba la yar kiciyeyoo dhulkiibaa laga sarraysiiyo laga kiciye sarrayn adagna maahao dheerba dee taasi inay jaa-is tahay ama bannaanideed oo waxyaalaha la duldhigayo qabriga korkii ee la duldhigayo dee taas banaanidoo kale dii waa halkana jariidadana wax la duldhigaya ahayd marka ciidan iyo waxyaalaha diiba la saraysiyo walow taasi akhirka kitaabkana ay wax inoogaba iman kitaabka waxaan ujeedaa janaa-is ay waxyaalo soo noqon doonaan oo qabrigii seebaa roon ma iyadoo la yar kiciyaa roon oo musanamtay kaba cabiraan mise iyadoo dhulkii uun lalaba simaa roon iyada taasi wax inoo dambaysa ay noqonayso haddii la idhaaho bal waxa weeyaan tan jawaaskeed oo ayo qabrigii waana ta aan hore usoo sheegnayn abi daauud iyo kaba soo naqlinay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhagax inuu dhigay uu uga dhigtay calaamo uu kuba garto isaga qabriga cuhmaan ibnu madcuun bal taas aan hore usoo naqlinay haddaba in waxa weeye taas banaanideedba weeye ayay bal markaa tahay ama iyada masaladan rafcigaasi waa masale inoo dambaynaysa wa qaala cuhmaan ibnu xakiimin wuxuu yihi isaguna waa nin ansaaro awso waa xakiim ibnu cabaad ibnu xunayf alansaari waa awso markii hore reer madiinuha markii dambena kuufa ayuu degay waana taabiciinta raggii ugu dambeeyey weeye bukhaari waa tacliiq qanuun riwaayo kuma laha kitaabka axaadiida usuusha ah muslim iyo asxaabu sunan alarbacna waa ku leeya waa nin hiqa ah ayaa wuxuu yihi akhada biyaddii gacantayda waxa qabtay khaarijatu khaarija ayaa i qabtay gacantuu i qabtay waa khaarija ibnu zayd kan imakaan kaba soo baxnay faajlasanii wuxuu igu fadhiisiiyey calaa qabrin qabri ayuu igu fadhiisiiyey wa ahbaranii wuxuu i waramay oo ii sheegay can camihi adeerkii yaziida bni thaabitin wa abihi walaalkii yaziid ibnu thaabit qaala inuu yidhi inamaa kuriha daalika fadhi qabri la dul fadhiisto lagu fadhiisto wuxunbaaba la karhay oo loo kar liman shaksiyi axdaa calayhi macnaa ama dee kaadi iyo saxara yaa la dul fadhiisanaya bal wax dee ay iida ay kuba sugan tahay oo kale ama hadal hujir iyo waxyaalo bal adigu ninkii bal qaa'idkii aan kuba gaabsanayn bal kaas baa la karhay ee ruuxu haddii aanay taa ahayn fadhi caadiya uu kuba fadhiisto lama karhin taas buu yidhi weli hadalku inooma dhammaan wa qaala naaficun waa naafico mawla bni cumar kaana bna cumara in radi allahu canhuma yejlisu mid fadhiista cala alqubuuri xabaalaha waa ku fadhiisanayay oo uu iskaba fadhiisan jiray bal iyada masaladan horta arrinkan dambe in waxa weeye haddii aan nidhaahno wadculjarida cala alqabri khaas bay ahayd oo rasuulka ilaahay bay khaas ku ahayd saa daraaddeed maanta haddii dee qabri laga dul taago geed qoyan ama laan qoyan wax dee ugu sugan oo dee intifaaci ma jirto waa kaa ibnu cumarra lahaa yudiluhu camaluhu taas baabuu lahaa halka umuurahan ba ay soo qaadeen sa aan dee wax isaga la duldhigayo waxyaalahaas aanu ugu intifaac ahayn dee wax kale oo san oo kaleo laguma fadhiisaana isaga darar ka soo gaadhayo isaga ku imanaya ma jirto bal waa munaasabada imanka tay muujiyeen taasi xagga kale xukumka bal imanka laba ahar baan haynaa laakiin maxaa jira muslim iyo xadiiduu soo saaray qolooyinkiina fatulbaari haystana aniga min dariiqi sahli ibni abi saalixin baa ii dhacday riwaayadayda markuu xadiidka soo naqlinayay ee kitaabun sahlna maha sahl ee suhayl ibni abi saalix weeye ismigu waa musaqare ayaa xadiidku bal muxuu ahaa xadiid marfuuc oo in waxa weeye in waa dee kolley mala xadiid wax ka badanna waaba jirtay iyadoo uu ruuxu fadhiisto waxa weeyaan xabad dhuxula uu ku dul fadhiisto intay maradii uu xidhnaa gubto ay jirhkiisii gaadho ayaa uga roon inuu qabri ku dul fadhiisto taas baaba ugaba roon taasna waa jirtay waxaa kaloo jiray iyadoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nin ansaar ahaa oo qabri saa u jiqilaysan intuu arkay inuu ku yidhi laa tu'dii saaxiba alqabri oo iyadana bal axmediya ay wariyeen oo isnaadkiisu uu saxiix yahay bal markaa waxaan leenahay in aahaartani haba jirto aathaar iyadna muqaabilkeedii way jirtaa laakiin axaadiid marfuucoo mancinaysa oo nahiyeysa ee waciidna uuba yimi in qabrigii la dul fadhiisto taas baa jirta haddaba fadhigaasna dee jumhuurulculamaa waxay ku xambaareen oy kuba fasireen fadhigii caadigaasa imaka laa tu'dii saaxiba alqabri iyo dee fadhi caadi unba ha uu jiqilaystaa unba qabrigii gees kale in axaadiida kalena imaam malikiya baa jira mala ayaa abu xaniifana kolley imaam isagu wuxuu imaam nawowi soo naqliyaa inuu qowlka jumhuur laba mid yahay laakiin mala labadoodu waa islaba qowle inay sanoo kale kuba fasireen imaka halkan khaarijo iyo uu kuba fasirayu yaziid kaba soo naqlinayo oo ah fadhisigan la fadhi la nahiyey qucuudku waxa weeyaan waa ruuxii dee qaa'id iyo bowl iyo waxyaalaha u fadhiisanayay taase fadhiga kale caadigii inay dee iska bannaantao xadiidka laakiin jumhuur culamaa say yidhaaheen daahirka axaadiid iyo dawaahirtu inoo keenayso waa inuu juluusku yahay juluuskii almutacaarafu calayh oo wixii juluus loo yaqaanay balxadiid kaloo iyadna muslim wariyey rasuulka ilaahi wuxuu israaciyey qabrigii in la nuuradeeyo in wax lagu duldhiso in korkiisa la fadhiisto bal xadiidkaasna waa yimi iyo xadiidkaa kaleen sheegayo bal markaasa raajixii waxa weeye jumhuuru culamaana qowlkoodu axaadiid marfuucina ay kuba timi qabrigii in lagu fadhi caadiya lagu dul fadhiisto dee inay taasi tahay wax laysu diidayo oo waxaan dee waciidku kuba yimi nahyigu kuba yimina fadhiga caadiga ay tee arrintu aanay ahayn ruuxii xaajo halkaa ku gudanayay uun aanay ahayn walow bacd alculamaa ay kuba tegeen dee imakana aan arkayno salafkii qaarkood oo qowlkoodu tanba ahaa tan uu tarjamadan kuba arkayno arrinkanna waa ta aan idhi aahaartan uu soo arooriyo tan dambana dee sida aanu wax isaga la duldhigay aanay waxu anfacayn ama hadhayntiisa loogu talagalaa ama geed laga taagay ama haba noqoto waa bal maalan munaasabad ay muujinayeen ayaa wax kale oo isagana dee in bal maalan sidanoo kale fadhiis lagu fadhiisayna aanay waxyeelahayn oo kale laakiin bal tafriqadu waa ta aan soo mar aan sheegnay axaadiidaasna way nooguba timi dee bal markaasna ay tahay inuu ruuxu ka dheeraadu kaba fogaado fadhi laguba fadhiisto qabri taas kaba dheeraado xadaثna yaحyى qal xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmashi can mujaahidi can daawusi can ibni cabaasi radia اllahu canhuma kolley waa xadiidku inoo soo wada waa xadiid aan sooba aragnay waxa weeye yaxyahana balba markaas mala aimadii kitaabka dee waxa weeyaan soos adigu ama ka hadashay ama sharaxday oo kale barhkood waxay dee horta san unbuu kuba yimi yaxya isagoon mansuub ahayn ee barhkood yaxya ibnu jacfar bay idhaaheen barkood yaxya ibnu yaxya ayay yidhaaheen barna waa yaxya ibnu muuse oo waa ku raajax yaraya intuba dee waa sheekhyadii bukhaari ee hiqaada ahaa wuxuu yihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu calayh wasalam anahu rasuulka ilaahay mara wuxuu maray biqabrayni laba qabri labadaa qabri oo yucadabaani la cadaabayo faqaala wuxuu yidhi inahumaa labadan qabri isaga waa la maqashiiye waayo dee waxa weeyaan waa taasoo xataa cadaabkaa qabriga waa la arkaa waa wixii aan saqalayn ahayn qayladaas uu qaylinayaan iyo taas iyo waa waxay dareemayaan oo ay maqlayaane laakiin saqalayn oo kale dee insaanku waabuu dhiman laha hadduu waxaa maqlayo dee arrinkuna waxa weeyaan bal hadday dee taasi timaado waxaa dhici kar laydba in adduunyaba fara laga qaado ruux kastaba taasoo ay noqoto bal matalan xaalooyin dee tacmiirkii adduunyaya waxyaalahaasba meesha ay kaba baxaan dee haddii arrintaasi shaygii qeybka ahaana uu noqdo shay daahira oo dadku ay wadaogii markaan rumaysannahay une wax dee la dareemayaba uu noqdo oo wax shahaadaa qeybkii huu isu rogee bal rasuulka ilaahay laakiin waa la maqashiinaya dee isaguna quwadaa ilaahay siiyey qayladaa iyo cadaabka ayaa waxaa uu maqlayay sacdigan dadka kale ay kuma keeni layd kumay keenahayn bal wuxuu ihi waa la cadaabayaa bal cadaabkii uun maaha inuu dareemay in la cadaabaye bal wixii lagu cadaabayeyna dee waa kanoo waxyi ahaanbu ku ogaaday waxaan lagu cadaabaya cadaabka kuma muteene wuxuu uhi wamaa yucadabaani lama cadaabayo fii kabiirin wax weyn kolley xadiidkan riwaayaadkiisa dee halkan maaha iyadoo badhno inoo horeeyeen bala inahu kabiirun baa halkan laba socotay riwaayaadka kale may ee arrinku waa weyn yahay oy culimmadu kuba fasireen ee markaa iyagu say islahaayeen lama weyneyno waa waxa ay fudaydsan jireen laakiin ilaah agtiisa wax ku weyn buu ahaa wataxsabuunahu hayinan taasoo kalebayno ama waxaaba weeye hadday islahaan iska dhowroo ka iska ilaaliya dee kuma cuslaadeen oo mashaqa ugabay timaadeen laakiin waxani waa dembigaa weynee cadaab kuba muteen ama axaduhumaa midkood fakaana waxaa laa yastatiru mid aan iska asturin min albowl kaadiya iskama u dhowri jirin iskama ilaalin jirin oo kaadidiisa dee laa yastatiru iyo laa yastanzihu iyo laa yastabri iyo waa alfaade xadiidka kuba yimo isla wada macnee bal kaadidiisa ayaanu hadday jidhkiisa tahay hadday maradiisa tahiyo kaba dhowri jirin cadaabulqabri bay taasi waxyaalahay kaba yimaado wamal aakharu ka kalena fa kaana wuxuu yamshi mid socdooo binamiimati isku dir dadka uu isku diro ayuu la socon jiro adigu dadka ayuu warka u kala qaadi jiray isagoo doonaya inuu dhexdooda kala dilo uu dhexdooda iyo xidhiirkoodii fasahaadiyo inay isla hadduu u kala qaadayo ma waaba wanaag laakiin waa fasaad iyo calaa wajhi ifsaad buu warkii u kala naqlinaya ma ada aduu doono wuxuu ikhtiraacanayaa waa wax laba yidhi waa wax jira laakiin si u kala dilu dee kana war ka qaadaya kana ka keenaya markaas si dee dadka ay u kala dhintaanba fa kaana yamshi binamiima uma akhada rasuulka ilaahi wuxuu qaaday maxalu shaahidku halkan weeye jariidatan jariido radbatan jariidana waa ta aan soo fasina waa laantaa timirta markaa dee iyadoo ay taas usha ay tahay fashaqahaa oo qoyan waa dilaaciyay binisfayni ay laba ayuu u kala jeexay uma qarasa waa taagay fii kulli qabrin qabri kastaba waaxidatan labadii qabri mid kastaba mid buu kuba taagay xadiidkanu mahayna dee xadiid kaloo jaabir ibnu cabdilaahi ay warinayeen oo muslim aakhirkiisa kuba sugnaana isagoo weliba safar ahaydna tan oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa sameeyey inuu laba laamood saa laba qabriyoo la cadaabayuu maray uga dultaaga markaa ugu taagay faqaaluu waxay idhahan yaa rasuulallaahi lima sanacta hada maxaad u samaysay arrinkan marka wuxuu ihi faqaala lacalahu waxaaba uu mudan yahay kolley macnaa casaa weeye uunoo dee waa waxa la rajaynayo filanaya ama an yukhafafa canhuma lacala inta badan dee waxa weeyaan ani kama dambayso dee waatan lacalakum tacqiluun ee qur-aankaa meelahay kuba timi ama sideeda badane laakiin dee casaabaa macnahan lahaan jirtay ani ay kaba dambayn jirto ay naadir ahayd in anta iyada ay kaba hadhee iminka macno casaabay leedahay waa rajayn la rajaynayo rasuulka ilaahay rajaynayo waatan bal matalan antina iminka halkan ay timi lacalahu an yukhafafa waxaaba laga yaabaa arrinku mudan yahay ama aan filanaya an yukhafafa in la fudaydiyo canhumaa cadaabkan la cadaabayo maa lam maa lam yaybasaa inta aanay engegin waa inta ay qoyan yihiin bal xadiidkii inoogu dambeeyey baabka weeye dee wadcu ljariidati cala alqabrina isagii baaba imika xadiid ahaan kii u daliilkaaba ah ee waana taan soo marnay maxaa arrintu ay too saxaabigaasi waa kan cumuumkiisa ku camalfalee kuba dardaarmay qarbigiisa oo markaa bal geedkaa qoyan inuu khaasiya leeyahay bal waxa weeye dee waxa weye arrinkan uu leeyahay dee waana ta aan leenahay waxaa dee ixtimaalku yahay sheekhuna mal tasarufkiisa kaba muuqda in badan ahlcilmi ka mida ay kuba tegeen arrintan ah in la cadaabayo qabrigii iyo muddada in laga fudaydinayo waxay kaba dhigeen dee waana qeyb rasuulka ilaahay la daalacsiiyo dadkii aanay la mid ahayn dadkii kale jaanib kalena waa shafaacadiisii muddadaa uu shafaaco qaadaybaoo arrintu ay tahay gacantiisan uu kuba dhigay barakadeediiyo shafaacadiisa ay tahay dee dadkii kalena taa kulaba mid ma aho saa daraaddeed aanay ahayn wax khaasa ay tahay wax caama aanay ahaynoo dee umuurahan waxaynu inagu ogaan karna maaha waa taa dee wujatu nadarka aimada badan ama culimmada qoybtoodaas dee saxaabadana saxaabigaa mooye cid kaloo san san ugu camalfalay ma jirtee bal aragtidooda ay tahay ama iyada dee saxaabigani isagu cumuumkaasi uguba camalfalay xikmaduna uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugu taagayna waa kan xadiidka ay nooguba sugan tahay ama ciladii baabu mawcidati lmuxadii cinda alqabri wa qucuudi asxaabihi xowlahu baabu mawcidati lmuxadii ruuxii muxadidkaha waanadiisii uu dadkii waaninayay cinda alqabri qabri agti iyo wa qucuudi asxaabihi asxaabtiisa fadhiisigoodii xowlahu abcana qabri baa la yimiba waqtigaas oo kale waa fursadee marka la eego ruuxi waxyaalaha ayaa dee kolley maalinta halkaa laisku weyn laisku waaninayaana waa wixii xaaladan kuba sugnaayo waa geeri la isxusuusiye iyo bal dadkana lagaba fikiro masiirkoodiiyo say ahaan jireen iyo maanta xaaladay kuba sugayiin ninkastaana uu garanayo oo arrintiina la xusuusiyay in masiirkiisu kaa noqon doono dee waxay noqonaysaa qariinadan jirta xabaalaa la ag jooga waanay muuqata dee xabaalihii waa dhex jooga xusuusintanna markay raacdiiyo geeri is-xusuusinteed waa wax taahiir weyn iyo raad weyn yeelanaysa bal haddaba ruuxii muxadidkaa ama ruuxii waa cidkaba aha waanadii uu dadkaba waaninayay de waa umuurtan maaha wax ka baxsan mawduucane uu kuba waaninayay bal wixii kuba yimiyo taa baabkeedii weeye yakhrujuuna min alajdaai alajdaau alqubur kolley bukhaari bay caadadiisu tan tahay waana fawaa'ida badan ee kitaabku leeyahay uu kutubta kale laba dheer yahay oo sheekhu raximah llahu tacaala waa waxyaalo dee mowduucaynan kuba tacalluqsan ama kuba dhow oo qur-aankii ah ayuu alfaadahaas buu soo dhigtay si bal fasiritaanka uu fasiraya iyagii uu fasirayo sharxaya oo kale dee waa fawaa'id baabkiina calaaqa la leh macno ka siyaadsan baabkiina ay nooguba sugantao hadiyo goor waa tan kitaabkiisa way kusoo noqnoqotaa marka xabaal baan ag joognaa cinda alqabr iyo mawciidadii soo maaha alajdaad muxuu yihi alajdaad alqubuur waa jamcu jadath jadathna waa alqabr taasba weeye kol kolkaa sada faye ay u bedelantana way dhici kartaa ee bal waa qabriga marka maxay noqon yakhrujuuna way soo baxayaan min alajdaadi xawaalihii ayay ka soo baxayan de marka qiyaamada lasoo saarayo buciratna waida alqubuuru bucirat tanna waa xawaalihii uun bucirad markaa muxuu inooguba fasiray inay waa waqtiga iyadna intay suurku dhaco dadka xabaalihi laga soo saaray weeye uhirat la foqo oo lasoo saaro oo wixii kuba jiray weeye daahirka loo soo saaro macnaa bachartu xawdi maxaa la yidhaha xagga luqada bachartu xawdi xawdkaygii iyo darkaygii iyo taasoo kale ayaan dee wixii hoostiisa ku jiray baan soo saaray weeyaanoo ay jacaltu asfalahu aclaahu xaggiisii hoose baan xagga sare soo mariyo waa ciidii iyo wixii de isagoo ama nadiifinaya iyo markaa bucthiradna waa wixii xabaalaha ku sugnaa ayaa lasoo saarayaayoo dee waa bacigii waqtigiisiibaa gaadheen aliifaadu waxaawey alisraacu oo ilaa nusubin yuufiduuna tii buu fasirayaa marka aliifaadna maxay tahay alisraaco awfada yuufidu iifaadin waa masdar macnuhuna waa asraaca yusricu israacna waa degdegii laba degdegayay wa qara'a wuxuu aqriyay alacmashu ilaa nasbin acmash wuxuu aqriyay nasbin kollay de maaha acmashiina waa inuu keligii aqriyo ay qiraashaada tahaye waa quraada caamadooduba say wada aqriyeen ibnu caamir iyo xafsa can caasim xataa caasim abubakar tan lama wadaagsane ayaa ilaa nusubin aqriyey ee waa intii kale quraadu wixii ay aqriyeenba markaa acmash wuxuu aqriyey ilaa nasbin ilaa nasbin yuufiduuna dee ilaa nusubinna waa tan ibnu caamir iyo waxaweyaan xafsa can caasim ay aqriyeen oo markaa ilaa nasbin maxay tahay ilaa shayin israacina ifaadkiina u fasiree ilaa shayin shay mansuubin oo nasbin dee waa kan ismi iyo masterbow kaba dhigi doonee bal markaan ismi kaba dhigno macnaa waa faclu bimacnaa mafcuulo waa wax la taagay oo ismaka tiir la taagay ama calam la taagay oo kale iyo xaggiisa u cararayaan iyagoo balka ugu horreeya taabanaya ama qaadaya waxyaalahaasoo ilaa shayin shay mansuubin la taagay ayay yastabiquuna ilayhi u kala dheeraynayaanay u degdegayaan bal ayuhum yastalimuhu awalba wanusbu waaxidu wanasbu masdar wuxuu leeyahay lafdigan nusbi haddii saadka aan damino oo nusb aan idhaahno iyadoo jamac bay noqona waa waaxid lansaab de waxa weeyaan ama dee jamac buu noqonayaa kaasi oo nusb nisaaboo nusub laguma jamci ama taasay waxa weeyaan laakiin haddii nasbun ama nusbun oo saadkii labadaba waa reeban yahay haddii nasbun la yidhaah waa masder buu leeyahay haddii nusbun la yidhaahana ismi buu noqonaya dee masderkuba asalkiisu waa ismi lakiin lafdiga ismi baa kaba caamsanoo waa kaa inooguba fasiray ee nasbigii ismi mafcuul uba bedelo ilaa shayin mansuubin saa kaba dhigay bal waa tuidhiye laakiin wuxuu xaafid ibnu xajar isagu halkan leeyahay lafdigan cibaaradan dambe uu yihi midna waa axid midna waa masder san baa kitaabka dhacdee laakiin alfara ninka la yidhaha kitaabkiisan macaanida ee uu umuurahan kaba hadlo isaga wuxuu yihi annasbu iyo iyo wanusbu waaxidu wahuwa masder waljamcu ansaab alansaab macnaa waxa weeye nasbi iyo iyo nusbi labaduba waa mufrad uun jamacuna muxuu noqonayaa alansaab san lahaa nisaab maaha carabka iga dhacay de waa nasbi iyo nusbi oo jamci alansaab noqonayo baltaaba weeye markaasaa sheekhu laxaya wakaanna takyiira bibacdi naqla kolley hadalkaa xaafid yidhi caydiyo de had iyo goori la daba dhigay un xaafid ibnu xajar kitaabkana xaafid baa ka hor bilaabay da-da isaga in yar ka weynaa xaafid marka ka hor bilaabay xoogaa kitaabku wuu ka horeeya xagga sharax isaguna waa wadayo iyadoo uu xaafid kaba warhayo ayuu kolba isagoo asxaabtiisii badnayd oo dee malaa toddobaadkiibaa maalin laysu iman jira wuxuu qoro kitaabku isagu socdaa kolba la taxriirinayaba la dabdinaya kolba intaas buu qaadanayay malaa ibnu khadri buu kaba qaadanayay isagoo ogaayo laakiin de arrinta markaa maxay noqotay tacaqub aad iyo aad u badan oo inta badanna marna ma magacaabay wa qaala bacduhum taasuu kaba cabira kol kol hadalkiisii oo dhan buu dhigtaa waa hadalkiisii waa ani waxba kama maqnayn uu qaatay kolle inta waqaala bacduhum yidhaa kol haddoo ayuu halkaas dee kaba bilaabaayo marka tan oo kale buu leeyahay taqyiirkaas ma ahae marka labadoodii laakiin hadal buu raacaya arrinku waxa weeye ninka aan dee aqoon fiican uba lahayn cilmu sarfi ismi iyo masr ma kala saara xaafid xajar buu sheegayaa waxaa jirta kitaab kaley madbacaysan oo waxaan filaya alaali baa cinwaanku inuu ahaa oo kale oo labadooda dee maxkamad saaraya u garnaqaya aduu maxkamad kale maaha u garnaqayo oo dee meelihii dee saddex boqol iyo ziyaaday noqonaysaa malaha meelaha u ka tegina waa jirta dee xaafid maxajarna markii dambe kitaab isna madbacaysan oo in waxa weeyaan araddu cala daacid almicsaar taas oo laba laba mujalad lagu madbaciyay laakiin in badan kama jawaabin taasba waa jirtaay oo isaga raadintiisa adigu kitaabkaasaa jiro kitaab kolley nin ka dambeeyey ah oo meelihaas oo dhan dee kolna in badan waa taxaamul bay noqotaa dee meelo kala duwanna kolkol xaafid waa meelo lagaga raajaxsan yahay ayay noqonaysaa meelaha uu lahaa waa inaan halkan un mahan waa inaan carabiya wax ka aqoon ayuu meelo qaarkood cibaaraadkiisa ay ahaayeen bal akalaha aklahu sharibaha sharban oo kale oo dee waa kolley aqoon sare waa u lahaayeen bal alxasil isaga wuxuu leeyahy meye lama kala qaadayaan arrinku waxa weeyaanuun in nasbi haddii la idhaha master haddii aan nidhaha nasabahu yansibuhu nasban waa sax waa master de wixii waa taagay taagni ayay noqon ama taagitaan buu noqon haddii la yidhaha imika annusbo shayga naftiisii la yidhahna waa ismiga shayga oo kale waa tan dee waaba kan ismiga lagaba cabirayo nasbiga ama nasbiga macnaa bimacna almansuub buu noqonayaa wixii la taagay buu noqonayaayo tan buu imika lafdigan ama macnihiisu yahay ee waxa ujeeddadun ay tahay acmash waaba quraada intooda badan baa leenahay nasbin bay aqriyeen ilaa nasbin yuufiduuna n de waa kaasoo ibnu caamir iyo xafsa can caasimna ilaa nusubin oo laakiin ay jamciyeen de oo iyadu jamaca ayay aqriyeen laakiin macnuuna waa taasoo yuufiduunana waa inoo sharxay sheekhu raximahu llahu tacaala yowm lkhuruuj waa ay yowm lkhuruuj min alqubur dee lafdigii yowm lkhuruuj baa ayna qur-aankaayde waa halkee bixitaanku waa maxay waa yowm lkhuruuj min alqubur yansiluunana yakhrujuuna weeye waa degdegayaan weeyaan oo yansi waa baxayaan buu kuba fasiray way degdegayaanna laguma fasiri dee waa marka ay qubuurtooda dee waxa weeyaan iyagoo daacigii u yeedhay ruuxna aanu kaba hadhayne la daba yaacayo ayay dee kaba baxayaan qubuurtii ay degdegayaan intani waa fawaa'id ama faraa-id iyo fawaa'idda kitaabkee zaa'idkee baabka dee laakiin calaaqaha laba lahaato waa xabaal iyo wixii kuba tacalluqsanaaye xadiidka waa kan xadaana cumaan qaale xadaana jariirn cumaanku waa imaamkii cumaan ibn abi shayba abubakr walaalkii weeye qaala xadaanii jariiru can mansuuri can sacd bni cubaydata can abi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan isulami cabdillahi bnu xabiib hore inuu soo maray intoodaba waynu soo wada marray waanan dee muddo dheer ninkii waxa weeyaan khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamahu taas in warinayayba weeye xadiidkaasee sanado badan lahaa waa wixii fadhiisiiya dee casharaadka siniin uu fadhiyo qur-aan aqrintii can caliyin radi allahu dee baritaankii baan ujeeda dad baraye can caliyin radia allahu canhu qaala kunaa waxaanayn fii janaasatin janaasaanu ku sugnayn fii baqiic alqarqad halkan reer madiina ay ku aastaan ilaa imikadan weeye qarqadna waa geed markaas nooc dhirtaa waaweyn kaba mid ah ayaa qarqad la odhanaye dee markaa hore kuba sugnaaye markii magac meeshii geedkii ka baxayna magacii waa hadhay uun oo baqiicu lqarqad faataana nabiyu sala allahu caleyh wasalam aaskay joogeen rasuulka ilaahay baa yimi oo faqacada uu fadhiistay wa qacadnaa xowlahu hareerihiisii baanu fadhiisanay wa macahu rasuulka maciisana mikhsaratun ul baa ahayd miqsaradu waa adugu waa ushan dee la cuskadee ruuxu taageersado taas baa miqsaro laydhaa kolkol mid taa kaba gaaban oo yidhaahaan mulugtii ama dad baaba qaato dee waqtigaa ishaarad iyo si ay u isticmaalaan ay u adeegsadaan iyo bal waa ul aan weynayn oon dheeraynba taas bay ahayd miqsaradu oy leeyihin waxa miqsaro loo yidhi lian waxa lagu qaadanaya khasriga dhinaca la gashadaayo waa taas oo kale adigu rasuulka ilaahay taasaa maciisa ahayd fanakasa haddii la takhfiifiyana kolley way kuba dabdiyeene madaxii buu rasuulka ilaahay foorariyey wey fajacala wuxuu bilaabay gudagalay yankutu inuu dhulka la dhacayo bimiqsaratihi miqsaradiisaas miqsaradii ushi waa dee ruux mufakiraya dee halkaasaabuu joogaa bal waxa weeyaan oo ruux mahmuum oo fikiraya shanigii weeyo madaxii intuu foorariyey ayuu ushii yaraydee uu gacanta ku hayay ayuu dhulka sidaa ugu gugujinayay uma qaala wuxuu idhi maa minkum idinka idinka mid maaha min axadin maa min nafsin manfuusa waa isla macnaa marka ma jirto naf manfuusatin macnaa makhluuqa oo la abuuray ilaa oo ay jirto kutiba waa la qoray makaanuha meesheeda min aljannati wanaar janno ama naar ugaba sugnaatay waa wax qoran horey u horeysay cilmigii ilaahay sarigaabay kuba sabaqday waa wax horeeyey oo dee qadarkiina waa horeeyey taawe wailaa oy jirto qad kutibat waa la qoray naf manfuusi shaqiyatan aw saciidatan dee inay tahay taasi mid shaqiyaa xala kowniha shaqiya aw saciida macnaa waa la qoro ujeeddadu wax imika la bilaabayo oo dadku markay camalka sameeyaan dabadeed loo qorayo kanaa shaqi iyo kanaa saciida ama kanaa ahlu janno iyo kanaa ahlu naara ma jirto ee arrinkani waa wax horeeyey inaga inaga qarsoono dee taa waxaa inoo sabqay laynaguma xisaabinayo camalkeenna dee taas laynama weydiinayo camalkeenna layna weydiinaya inagu kaa war uma hayno ee waa inaan dee camalkii laba nimaaniyo wixii laynoo diray wixii laynaga nahay inaan kaba dheeraane wuxuu waa wax qoranoo qadarku kuba horeeyey iyo cilmigii ilaahay faqaala rajulu nin baa yidhi kollay cali cumar awaayi adigu dad kala duwanba waa la yidhi xadiidkanna wuu soo celcelin doonaa imaka halkan baan ku dhaafi doonaa ee mar buu shan tirjamo isku xigta marka tafsiir la gaaro suuratuleylba uu dhigan doonaa in ka dambaysana haddana wuu soo celcelin doonaaye oo qadariyabaa ina dambeeye nin baa yidhi yaa rasuulallahi afalaa natakilu calaa kitaabina miyaanaan ictimaadsanayn oonaan isku halaynayno oon cuskanahayn uun kitaabka iyaga wixii nooloo qoray oo wanadacu anaan ka tegin alcamala dee kol haddii wuxuuba hore loo qoray oo laga faaruqay waxaa horeena loogu qoray uun miintan dee taasun aan ku talagallo camalka iyo shaqadanba ma miyanaan faraha ka qaadayn unaan iskaba daynayn maxaa faa'iidada camalku ay tahay kol haddii wixiiba hore ay u qoran yihiin faman kaana ruuxii ahaaday minaa xaalu naga mid yahay min ahli sacaadati fasayarsiru ilaa camali ahli sacaada waama man kaana mina ruuxii ahaaday xaal uu anaga naga mid yahay min ahli shaqaawati fasayasiiru ilaa camali ahli shaqaawati camalkaasuu isna qaban oo uba kicin qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi dee kolleynaa riwaayaad waa inoo dambeeyaan icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lah ayaaba alfaadaha xadiidka kuba timi ah ee idinku waxaa qeybka ah ama qadarkii inaga way naga qarsoon tahay nina ma ogo wuxuu qoran laakiin maxaa jirta wixii inaga laynaga dalbay ee layna faray taas baa ina saaran inaan gudano oo la nimaadno wixii laynaga nahay inaan kaba dheeraano amaa taa hore maxay noqon dee imika mama ogin mana ogaan karno waa wax naga qarsoon adiga markaa horta camal fal jaanib kalena ruux kastaba wixii u qornaa ayaa loo fudaydinayaayo wax xulaysiya mashaqo markaa taasi isagii kuma haynayso waaba kanoo ama ahlu sacaada dadkaa sacaadada wehelkaa fa yuyasaruuna waxaa loo dhib yaraynaya licamali sacaada dadkii sacaadada camalkoodii dee waanay jiraan dad intay dee sacaada uba qorantay intii hore aan camal fiican laba iman oo marka dambena khaatimada u fiicnaato waanay badan yihiin dad dee markaa hore intay camalkan laba imanayeen laakiin waa fii maa yabdu linnaas waayo ilaahay muxuu in allaha laa yudicu ajra man axsana camalan ilaahay ma dayacayo ruuxu wanaag la yimi ikhlaasu laba yimi wanaagu laba yimi camalkiisa haddaanu isagu iskaba burin eh laakiin siduu xadiid kaleba rasuulka ilahi ku yihi fii maa yabdu linnaas waa dadka waxa u muuqda laakiin dasaa'is baa jirta waxyaala qarsoon oo camalkii xumaynaysa oo marka dambe dee wixii ay iskaba caddaadaan oo khaatimada xumaato bal jaanibka kalena walow jaanibka kale kaba badayana way jirtaaye laakiin ama ahlu sacaadati fa yuyasaruuna licamali sacaada wama ahlu shaqaawati fa yuyasaruuna waa loo dhib yaraynaya licamali shaqaawa uma qaraa fa ama man acdaa wattaqaa aayaddaas buu aqriyo kolley tafsiirkeedna kuba soo celcelin doono bal markaa macnuhuna waxa weeyaanuun wixii dee idinka laydinku waajibiyey ama laydin faray laazima arrinkan kale waa umuur ku tacalluqsan rubuubiyada waana shay qeyba war uma haysaane wixii idinka laydin faray ee cubuudiyada xaqeedii ahayd guta ee ruuxiina mid kastana kolley wixii loo abuuray ayuunbaa loo dhib yaraynayaa oo loo sahlayaa bal taasba weeye dee arrinka bal taasi waa baab kaluu ku keeni doonaa waa ka qadariyaba keeni doona in tafsiirna uu kusoo celcelin doonaa isagoo abwaab isku xigta bal u dhigan doonee imika halkan maxay tahay rasuulka ilaahay qabri buu ag joogay aasbaanay joogeen waa la fadhiistay waa waaniyey oo bal maalan taas markaa mawcidada waqtigaa layswaaniyo qabriga laysku waaniyo dadkana la xusuusiyo bal xaaladan dee ciddaa ay aasayaan inay iyaguna la mid yihiin ayaamuunbaa u harhsanee wax kala maaha waxaa halkaas iyaguna maalmo halkanunbaa la keeni doonaa bal markaa masiirkii iyadoo xabaale ay arkayaan oo dadka yaqaaneen oo halkaasoo maanta laa daaciya fiiha laa daaciya minhum walaa mujiib in ninkastoo xoolo lahaa maal lahaa mansib lahaa aqoon lahaa wixii way ka wada hadheen camalkiisiiba uba rahman marka tanna la xusuusiyo horta waa shay aada u weyn oo keenaya bal maalan ruuxii raad weyn ku keenayo ruuxii raad weyn kuma reebaya iyadoo araggan ruuxan xabaasha la gelinaya iyo taniba dee dadka khafladii baa kaba qaalib noqotay laakiin taas baa ay uguba filayd ruuxa inay horta ta'hiiriso bal muddo wax uu xusuusan yahay taasi ay noqoto ay ahayd ee bal markaa tan oo markaa mawcidadii dee shaygaas mashruuca ayaabay noqon imka arrinkaas oo kale dee ducadii meydka loo ducaynayeyna waa kaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiid kale kuba yidhi istakfiruu liakhiikum fainahu alaana yusal macnaa walaalkiin dembi dhaaf weydiiya oo markaa waa la weydiinaya markaa haddii dee markaa xabaashii la dhammeeyo say dadka haddii ruuxii looba duceeyo istikfaarta ay noqoto dee in kala duwan oo dad kala duwan oo saa ibnu abilshaybiya keyrkoodba ay wariyeen salafkii oo markaa intay istaagaanba u ducayn jireenoo way jireen waa kan rasuulka ilaahay baana ah istakfiru akhikum taasna iyaduna shay mashruuca ayay noqonaysaa wax jidaysan iminka halkanse waa mawcidadii baabku baabu maa jaa fii qaatili nafs wixii kuba yimi kii naftiisa dilay ama nafta dilaya waa naftiisii dilay bal wixii kuba yimi baabkiisii weeye axaadiid baan arki doonaa dee kolle waa wuxuu mudanayo iyo ciqaabta adag ee uu mudanayo xadaثna msdd qal xadaثna yزيid بن زurيc qal xadaثna khالد وkhالد الxdاء عن أbي qلابة عن hاbت بن الضحاk رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاl man xalafa ruuxa dhaarta bimilati diin hayr lislaami islaamnimo aan ahayn kuba dhaarta kadiban xaaluya isagoo been sheegaya oo mutacamidan xaalu yahay isagoo dhibataa u badheedhayo ilowya waxyaalahaas aan ahayn sabqulisaanna aanay ahayn fa huwa kamaa qaala dee xaalkiisu waa sidaa uu yihi uun ayuu yahay kolley iyada kitaabu de waxa weyn aymaan way dambaysaa iyo nuduur baa dambaysa iyo waxyaalo kaleo xadiidka kolley meelihiisii ahayde inta dambe ayay maxalushaahidku noqon doonaaye laakiin ruux baaba dhaartay oo dee inay waa kaasoo halkii uu kaga dhaaran lahaa dee ilaahay subxaanah watacaala asmaadii iyo sifaadkii ayaaba uu ku dhaartay milla-aantaas islaam ba ahayn bal isagoo le bal waxaas waxaa haddaan sameeyaba dee waxaan saasaan ahay yahuudinimo ayuu sheegtay nasraanimo uu sheegtay waxyaalahaasuu sheegtay oo kale wixiina been buu sheegayaa waanu u badheeday oo kale dee saa u yahay buu yahay taasoo kale hadduu wixii tacliiq yahayna dee hadduu xataa markaa ujeeddadu ay tahay waxaa inuu sameeyo uu doonaya ama taasoo kale bal adigu hadduu dhaarto milla-aantii islaamnimo ahayn oba isagoo yidhi dee waxa weeyaan waxaa waxa weeyaan haddaan sameyn waayo ama aan sameeyoba yahuudnimo iyo nasraannimo iyo gaalnimo iyo waxyaalaha iskuba sheegay beenna waa sheegayaa oo wuxuu dee naftiisa waxaan inuu kaba dheereeyo nugoo talagalay maaha waana u badheeday oo kale dee isaga waa saa uu yidhi oo kale ayuunbuu noqonayaa fa huwa kamaa qaala dee waxaa iyo halkaa uu isdhigay ayuunbuu xaalkiisu yahay waman qatala bal jaanibka kale waa umuuro inoo dambeeya taasna waman qatala ruuxa dila nafsahu naftiisa bixadiidatin bir ku dira cudiba bihi waa la cadaabayaa fii naari jahanaba wixii uu isku dilay ayuunbaaba lagu cadaabayaa oo waxa weeye wixii isku dilay ayaa lagu cadaabayaa bal xadiid kalena aan gaadhno markaasaan dee yar eegi doonaa waxaan baabka وqال xجاaج بن منhاl qال xdثna جرير بن xازm عن الxسن xجاaج بن منhاl sheekhyadiisu kaba mid yahay siyadoo kale alfiyadiisa wuxuu kaba dhiganaa imaamku wixii uu qaalo sheekhyadiisii mid kamida uba tiiriyo walow dee calal aصaxi uu kaba cabiro sida xooga badan in اtiصاal baa loo xukumaya waayo isaga tdriisna laguma aqoon jaanibkan kalena markaas dee mucalaqna lagama dhigayo mucalaqaadkii bal taas kolley waa sida cala asax muqaabil laasaxna waxa weeye waa iyagoo umuurahan tacliiq kaba dhigay tacliiq kaba dhigaya kolley in bukhaarina dee waanay soo yar noqnoqotaa in waxaanay dhacda meelo qaarkood isagoo dee intuu sidan oo kale qaala yidhi oo waayo wamaa cazaa lishaykhihi biqaala waxa weyn waa suyuuda alfiyadiisa oo dee macnaa faxkum cala lasaxi faxkum lahu cala lasaxi itisaala way itisaal uba xukumo deetuu yidhah wamaa lahaa ladaa ayri ha ladaa siwaahu daabidu fataaratan waslu wa ukhra saaqidu ama culimada kale daabid aan qaala raacna ma laha oo ragga qaarkood wixii ay maqleen unbay u isticmaalaan wasli bay noqotaa waa sida xajaaj ibnu moxamed ilmasiisi oo kale xajaaj ulacwaro xataa kitaabkaba kuba sugan rijaashiisa ka mida kuwa qaarkoodna wixii aanay maqal bay u isticmaalaan oo culimada kale agtooda daabid ma lehe bukhaari laakiin wixii uu sheekhadiisa u tiiriyo qaalo idhaha tacliiq maahee waa itisaal wuxuu kaba maqlay unbaa lagu xambaarayaa laakiin arrinkaas baa waxaan leenahay isagubaa calal asax buu yidhi ee muqaabil alasax waa inay tacliiq noqonaysa xataa sheekhiisii haba noqoto weliba xadiidkana taasay jaanibka kale u noqonayaayoo isagoo dee waxa weeyaan mar dambe keenay oo xadiidka soo celiyey ayaa wuxuu sheegay halkan isaga nin kaleo uba dhexeeyo oo maxamed nin laba idhaaho dee maxamed iyo xajaaj ibnu manhalo bal markaa kolley ixtimaalku waa jiraa labada dhinacba waa jiraa suyuudi waatuu kuba socday ixtimaalkan kalena suurooyinka qaarkood macnaha meel suuro kastoo intaa u nimaadno aynu ku aragno ma jasminayno inay itisaalkaasun tahay laakiin kitaabka uu meel dambeba ku keeni doonaa iyadoo sanadkana ciddii isaga iyo xajaaj udhexaysa waana sheekhiisii xajaaje uu sheegayba هذا محل حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وبصرى لجوغا حسن البصري باله جرير بن حازمنا وكبا مقلي marka wuxuu yidhi masjidkan waa masjidkii ay markaa joogeen halkan dhexdiisa ayuu noogu warramay jundab ama jundub labadaba fumaana siinaa maanaan iloobin xadiidkii uu noo sheegay وما نخاف كما عبسنينو أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم إنه بين شيء يا رسول الله وحانو كم مقلنو كبور نيو تاسنا سجى كما عبسنينو ده وحينو كهم نحجاس وصحابي أنا قلنا منن إلا من السي أيان وحفظ صنعي مركم حكو يدي قال رسول الله يدي كان ما وحوي جندب بأورنيا ما رسول الله بأورنيا كان برجل إنه حننكو بسقنا جراح وعدد كي هرو كبور رمي رسول الله nabar baa kuba sugnaa faqatala nafsahu eeg nabar baa ku dhacay waa adkaysan waaye waa sabir waaye markaasaa buu is yidhi isagoo dee malaa isle imika ajashaadoo ku dambaysada adigu imika iskaba soo dhoweeyo markaasuu faqatala nafsahu naftiisii buu dilay faqaala allahu ilaahay baa wuxuu yidhi badaranii cabdi addoonkaygii waa ila soo deg xaggaygu u soo degdegay ila soo degdegay binafsii naftiisiibuu igula soo degdegay oo dee waa kan islahaaba intii intuu adkaysan waayey bal ay naftu kaba baxayso in iskaba gooyo iskaba dhammeeyo markaa isagii baaba ah xaggii xaggaygii naftiisii dee intuu isagu isdilay buu xaggaygii ula soo degdegayba xaramtu waan xarimay calayhi korkiisa aljannata jannada ayaan kaba xarimay taas buu yidhi oo jannadii waan kaba xarimay markaa tii hore maxaan haynaa xadiidkii hore inooguma sugan ruuxu hadduu isdilo dee in isaga wixii uu isku dilay lagu cadaabayo waa wixii uu isku dilay ayaa lagu cadaabayaa xadiid kale inoo dambeeyana waa iman doona haddii la xadiid abu hurayra tanna waa inay jannadii xaaraam kaba tahay ruuxa dee isagu isdilay bal xadiidka saddexaadna waan gaadhayna xadaثna abulيamani قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi alladii ka yakhnuqu dabaya nafsahu naftiisa isagu dabaya yakhnuquhaa uu ku dabayaana fi naari naar unbuu ku dabayaa cadaabkiisaa taa noqon waladii ka yadcunhaa wareemaya xadiida iyo bir iyo waxaasuu ku wareemayaa yadcunuhaa uu wareemayaa naftiisii fi naari naar buu kuba wareemaya oo macnaha muxuu yahay waa sida xadiidkaa hore man qatala nafsahu bixadiyatin cudiba bihi fii naari jahaname ruuxii isdilay wixii uu isku dilay unbaa cadaab loogaba dhigaya iyadoo cadaabkii naareed iyo kii adduunya aanu laba mid ahaynoo kaasi dee alamkiisii waa ka hadhay mar laakiin kan alamkiisi iyo cadaabkiisu ma hadhayo marka haddii uu isagu bir isku dilay waa sa yadcunuhadanba tii unboo naar ah ayuu isla dhacdhacaya kulba waa isku dilaya laakiin dee nafi kama baxayso weligiiba taasuu ku wadaya kii isagu isdabay isna had iyo goor waa isdabaya o naarta dhexdeedii jahanamo iskuba dabaya kii sidaa xadiidka kuba yimi markaa ama riwaayaadka kale xadiidka ama axaadiistii kale sun isagoo cabay suntiibuu kakabanaya suntii oo naara ayaa la siinaya tii unbuu kolba isku dee qulaaminaya oo isku markaa uu cabaya cabaya dee waana kaas mana dhimanaye dee laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa xaaladiisuba taas bay tahy mararta xadiidka waxay yihi axaadiisa inooguma sugan waciid aada iyo aada u adagoo bal waxa weeye ruuxu naftiisii ee milkigiisa maaha ilaah baa leh subxaanahu wa tacaala marka isagu ama acdaadiisani iyo naftiisani wuxuu leeyahay oo uu isagu ku tasarufi karoo la yidhaaho dee ruux kale kol haddaanu dilin arrintii way sahlantaho taas maahay oo wax ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala in markaasaas hadday wax ku yimaadaana inuu kuba sabray ahaydoo bal ruuxa isagu isdilaya ee dee isagoo caqligiisu dhan yahay weeye ruux waalan oo marka horeba aan mukalafa inuu isdilay dee xukuma yeelana marka horeba mukalaf maaha laakiin waa ruuxaas waciidkan aada iyo aad u adag baa uba yimi oo ah in lagu cadaabayo wixii iskuba dilay xagga marka la eega xadiidkana xaramtu calayhi ljannana ee hadduu bal maalan waxaan banaysanayo oo uu xalaashanayo waa ku kufriyayaayo dee weligiiba janno way kaba xaaraam noqon haddii laakiin taa aanu banaysanahayn dee macaasidii kale iyo dunuubtii kale laba mid tahayoo bal waxa weeye in haddii dee waxa weeye bal horta janno inuu maca alsaabiqiin iyo maca alfaa'isiin gala iyo taas waaba lagaba xarimayaayo waa haddii aanu waxaan banaysanayn isagoo macsiyo u arkaya dembi u arkaya haddana kuba dhaqaaqay laakiin kii banaysanayay xalaashanayay dee wuxuu la mid yahay ruux kale dilkii ruuxa banaystay oo kale taasba wey marka baabka maa jaa fii qaatili nafsi baa inooguba timi nafta bal kii dilay xukumkiisii ayaaba taas ahayd imikana dee naftii marka intaa eegno waa ruux kale naftii dilay laftiguu inoo keenaya tarjamadii wax ka khaasanba weeyaanoo dee arrin muxuu noqday fii qaatili nafsi maaha annafsi lafdigan fii qaatil nafsi waa ruux naf dilay oo markaa dad kale ruuxii dilayna lafdigan dee waaba kuwa rumoobaya ama kaasaaba daahirkiisu yahay ee imanka tarjamadii wax ka khaasan bay noqoto fii qaatili nafsi oo xukumkii baabka wuxuu noqday ruuxii isagu isdilay tarjamadii uu ka khaasan yahay marka markaa waxaabay leeyihiin waaba isagoo bukhaari uba jeeda waa ibnu rushiid hadalkiisii in ruuxii naftiisa dilay isagoon dad kale ku tacadiyin oo ruux kale aan naftiisii goyn kol hadduu waciidkan iyo halaagan adag mutay cid kalena muu dulmiin isagaa isdulmiyey cid kale naftiisii muu goynay tiisii unbuu gooyey kii isagu dad kale dulmiyey ee ruux kala dilay dee isaga hadalkiiba waa kaa lacnad iyo qadab iyo naar uu ku daa'imaiyo qur-aanka ayguma timiyo uu kaba sii awlaysay oo arrinkan uu kaba sii daran yahayba taasba weeye bal iyadu markaa taasi waa xagga baabka arrinta kale ee meesha taalee kollay imanaysaana waxa weeye xadiidkan lafdigan dee xaramtu waa taa aan sheegay axaadiidta qaarkoodna khaalid mukhalladan baaba timo jawaabaheeduna kolley waxay culimmadu kuba fasireen haddaanu istixlaal ahayn xagga hoose ayay sharaxa idinkuba sugantahe laakiin arrinka iyaduna jiraa bal waxa weeyaan ruux hadduu istilo minay salaad ba waxaan ku jirnay janaasaan ku jirnay maxaa xukumka salaadiisu ay noqonaysaa oo dee ma lagu tukanayaayoo kale de bal istixlaalkii inagu war uma hayno ruuxii isagu banaysanayay taas iyada war uma hayno laakiin xagga salaad hadday noqoto kolley wuxuu laba mid yahay uun macaasidii kale iyo waxyaalo taas oo kale walow dee malaa xadiisu kuba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ruuxaanu kuba tukan taas ay xadiid kuba timi laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kii deynka lagu lahana waqtiyi aanu kuba tukan baa jirtayo oo bal waxaan leenahay macaasidii iyo dunuubtii kale ayuunbay laba mid tahay oo waciidkan hauba yaalee laakiin xaggii salaada ee ciddii waxa weeyaan lagu tirinaya inay muwaxid isagoo dhimatay kolley salaadii waxa weeyaan way dee guud ahaanba waa lagu tukanaya un baaban leenahay taas wey baabu maa yukrahu min asalaati cala almunaafiqiina kolley casharkee laakiin baabkan waxaan u raacinayaa waa xadiid aynu soo marray ayuunbuu keenayaa haddii la idhaaho oo wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala baabu maa yukrahu ay baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yukrahu la karhay oo ah min asalaati salaad lagu tukado cala almunaafiqiina munaafiqiinta iyo walistikfaari dembi dhaaf in ilaah loo weydiiyo lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah kolley xadiidka waynu soo marray xadiid lamida kan haddaynaan soo marina kan maynaan soo marina kii hore ibnu cumaru isba ishaarayaynu soo marnay cibaaradan yukrahuna dee kitaabka marar baynu kuba soo marnay laakiin lafdigan karaaha markay meelahan timaado maaha uun karaahadii ee ama kutubta usuulka iyo kutubta fiqigaba inooguba sugnayd ee ahaa waxyaalaha dee bal maalan iyagu inta laysu diiday ama taas oo kale ka tegiisuna uu ajri kaba imanaya ilaahay daraaddii looga taga laakiin haddii lagu dhaco aan laguma dambaabaynin taxriim xaddii gaadhsiinaysa dee karaahadii tansiih iyo taas uma noqoto uun waayo in salafkii inta badan isticmaalkooda uba badnaa karaahadu waxyaalaha xaaraamta ayay uba isticmaali jireen taas weeye istilaaxyadan kale waa istilaaxyo dambe kolkolle laakiin waxa weyaan haaliban aimadaasi xataa hadday kaba cabiraan aimadii waaweyneed akrahu dalika waxyaalo dee aan badnaanayn bay taa kaba cabiri jireenoo isticmaalkii salafka waxaa u badnaa marka leega karaahada waa waxyaalaha xaaraamta imanka halkana waa waxaan badnaanayn basan dee horeba usoo maray rawaahu xadiidkan waxaa wariyey macnaa waa karaahadan salaada cala almunaafiqiin ama mancintaa la yskaba manciya ibnu cumar radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu caleyh wasalam baabkii hore aynu kuba soo maray bal qamiiska in wax lagu kafno baabkii uuba dhigtay ayuu xadiidka ibnu cumar inoogu soo arooriyo kaas baa la arkaa kuu sheegaya inuu yahay ee xadiidkii hore kaba yar dheer ayaa halkan inooguba sugan oo wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaana laythu can cuqayli can ibni shahaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can cumara bni alkhadaabi radia allaahu canhum kole xadiidka sanadkiisa laba taabiciina way ku jiraanoo isku xiga waa ibnu shahaab iyo cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuud laba saxaabina way ku wada xioo dee iyaguna isku xiga oo wada warinayaana way ku sugayiinoo waa ibnu cabaas iyo cumar ibnu lkhadaab ibnu cabaas cumar buu kaba warinayaa markaa maanta annahu qaala cumar wuxuu yidhi lamaa maata markuu dhintay cabdullaahi ibnu ubay markaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluula waa ninkaasi markuu dhintay kolley saluuladna waa hooyadii oo bal maalan saa daraaddeed baan dee waxa weeye aan u rafcinaynaa ibnu ee aynaan ubayi inagoo hooyo ugaba dhigaynaa ama aabbo aynaan u jarahayna waa cabdullaahi ibnu hooyadii duciya lahu waxaa loogu yeedhay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam liyusallii caleyh inuu ku tukado daraaddeed falamaa qaama rasuulka ilaahina waa yimi inankiisaana weydiistay taas falamaa qaama markuu istaagay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay markuu istaagay ayaan wasabtu ileyhi xaggiisii ku booday waa rasuulka ilaahay buu xaggiisa ayuu leeyahy waan u boodayba wasabtu ileyhi markaasaa faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi atusallii cala bni ubayin ma ina ubayi baad ku tukanaysaa walxaal qad qaala uhi yooma kada wakada kada wakada ucadidu maalinta caynkaa iyo caynkaasaydi waxaaiyo waxaa ninkii yidhi isagoo taa yidhi ucadidu waxaanan tirinayo caleyhi rasuulka ilaahay korkii qowlow hadalkii dee hadaladii xunxumaa ee waxa weeyaan uu ku hadli jiray ninkan ina ubayi marar kala duwan uu ku hadli jiraan tirtiriyey oo ninkii hadalkaa yidhi saidhi saidhi ma ninkii baad kuma tukanaysaa te hadaladiisii waxaaba kaba mid ah dee lain rajacnaa ila lmadiinati layukhrijana alacazu minha aladilla adalka uu rasuulka ilaahay asxaabtiisii uba jeeda iyo bal maalan taas iyo waxyaalo kalaba markaasaa wuxuu yidhi fatabasama rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulkii baa muusooday ilka caddeeyo oo qaala wuxuu yihi akhira canii dib iiga joogsa yaa cumaru dee waa kan rasuulka ilaahay qabtayba akhir canii waa akhir yadaka canii gacantaada dee dib iiga celi dib iiga joogsa cumarow falama agtartu caleyhi markaan hadalkii ku badiyu qaala yidhi inii aniga khuyirtu waa lay dooransiiyey fakhtartu waan doortay xadiidka hore waxaan kuba soo marray inii bayna khiyaaratayni laba doorashaan dhexdood kuba sugnoo macnuhu waa maxay tan dee sawaun markaa istakfarta lahum am lam tastakfir lahum soo ma haddii adigu aad u dembi dhaaf dalabtii haddaan dembi dhaaf dalmiba waa islaameed waa islaamid marka waa iyadoo laleeyahay dee ama taas kolley looma dembi dhaafayo weeyaane haddaad doontana u dembi dhaaf dalab haddaad doontana iskaba daa waa tan weeye marka maxaan doortay istikfaartii baan doortay low aclamu haddaan ogahay anii anigu in zidtu haddaan ka ziyaadiyo cala sabciina yukfaru lahu in loo dembi dhaafayo waayo in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum bayd haddaa toddobaatan goor oo dee arrintu takhiir ay tahay waa takhiir maaha toddobaatan bidabdi oo mafhuum yeelato hadduu koob iyo toddobaatan ama siddeetan ka dhigo in loo dembi dhaafayo arrintu maaha marka haddaan ogahay haddaan toddobaatanka ka badiyo in loo dembi dhaafayo oo naxariistiisii ilaah baaba ra-uuf raxiima kuba magacaabay lazidtu calayha waan kaba badin lahaa waan ka ziyaadin lahaa toddobaatanka qaala wuxuu yihi cumar fasallaa calayhi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa ku tukaday uma insarafa salaadii buu ka baxay falam yaku yamkus ma nagaanin rasuulka ilaahay ilaa yasiiran ilaa zamaanan yasiiran waqti yar uun mooye xataa nasalat ilaayataani min bara'a walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih ilaa labada ayadood soo degtay axad kuwaa munaafiqiinta ka mid oo dhintay ha ku tukan daa'imba qabrigiisana aaskiisana haba tegin qaala wuxuu yihi markaa cumar waa dee muwaafaqaadkii cumar ayay tani kaga mid taho halkan ba dee waa waxoogaababa ay waxaan filayaa risaalo siyuudiba inay jirto oo toban wax ka badan laba gaadhsiiya muwaafaqaadkiisa facajibtu waxaan la yaabay bacdi intaa intii ka dambaysa aniga isla yaabay buu yihi waxaan la yaabay only min jurcatii waa intaa dabadeed markaa hore lamuu yaabanayn oo islama yaabanayne min jurcatii dhiiranidaydii calaa rasuulillaahi sala allahu calay wasalam yomdi bal markaa rasuulka ilahi san maalintaa ugu dhiiranaa een lahaa bal waa kan miyaad ku tukanaysaan weliba hadalkii ku celceliyaan ku badiyey tii baaba nimanka la yaabay oon la yaabanay allahu rasuuluhu aclam bal markaa waxa weeye maxalu shaahidku muxuu dee asalaad cala almunaafiqiin walistikfaar almushrikiin wax bannaan maaha taas bay tahay kolley waanay inoo soconaysaa dee axaadiistu dee horena waan usoo aragnay waan usoo celin doonaa barhkood isagoo dee tafsiir iyo meelo kale ku keeni doonaa allah subxaana watacaala aclaa waclam